deeq ka timid boqortooyada sacuudiya carabiya islamarkaana ah ay usoo wakiishatay hay-adda ee tadaamun ayaa maanta lasoo gaarsiiyey dekeda weyn ee degmada kismaayo waxaana lagu wareejiyey wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland deeqdan ayaa waxaa iskugu jirtaa teendhooyin agabka wax lagu kariyo dharkii ay xihan lahaayeen qoysaska danta yar caagag biyo lagu shubo iyo agabyo kala duwan oo muhiim u ah dadka barakacyaasha iyo ee ku nool deegaanada jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ee maxamed cusmaan jaamac oo la wareegay gargaarka ka kooban ilaa iyo siddeed konteiner ayaa sheegay in ay gaarsiin doonaan dadkii loogu talagalay ee markaasi mudnaa gargaarka maanta oy taariikhdu tahay siddeeddii bishii labiyo tobnaad labaatan iyo afar waxaan joognaa dekedda caalamiga ee magaalada kismaayo dowlad goboleedka jubbaland kaas oo macaawino siddeed kun teendhar oo ay dowladda sacuudiga ugu deeqday dowladda jubbaland aan maanta kala wareegnay waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dowladda sacuudiga hay-adda kin salmaan boqortooyada sacuudiga carabiga dhammaanteed ma ahayn markii ugu horraysay ay maaragtay macaawino dalka soomaaliya ay keento khaasatanna ay keento jubbaland saa ula socotaan macaawinooyinkii ugu dambeeyey ayay toos u keenaysay dowladda sacuudi carabiya oo ay keentay timir raashiimo kala duwan agabka an u baahan yihiin dadka soomaaliyeed ee tabaalaysan marka waxaan u mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad boqortooyada sacuudi carabiya maanta waxaa tekadda aan ka dejinnay siddeed kun teendhar oo ay ka kooban yihiin waxyaalaha qoysaska soomaaliyeed u baahan yihiin oo ay ka mid yihiin hooyigii agabkii ay wax ku karsan lahaayeen dharkii ay xidhan lahaayeen bustuyaashii ay hugsan lahaayeen wax alla wixii caagagii biyaha ku shuban lahaayeen solar systemkii habeenkii ay leerarkooda ku shidan lahaayeen intaa oo ay ka kooban tahay siddeed konteendhar ayaan maanta dejinnay waxa ay u soo dhiibtay oo kala shaqeeyo mar walbaba ee shaqooyinka wasaaradda gargaarka maarinta masiibooyinka kala shaqeeyo hay-adda localka ee tadaamun ee mar walba sida dhow ee noola soo shaqayso taas oy maanta ay wakiilkeeda uu nala joogo oo uu nagu wareejiyey siddeeddaa kun teendhar annagana waxaan qaybin doonnaa oon hagaajin doonnaa meelihii loogu talagalay iyo sidii loo qaybin lahaa baan ka shaqaynaynaa waxaan u mahad celinayaa labada hay-adood oo baatanaalka isu ah ama mataanaha isu ah una shaqaynayo ummadda soomaaliyeed si guud gaar ahaan jubbaland waxaan baaq u dirayaa dowladaha deeqaha bixiya ee saaxiibbada nahay iyo kuwa walaalaha aan nahay ee bixiyo maalin walba la garab taagan inay siiyaan dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan ka wasaarad ahaan gargaar waxaan codsanaynaa in gargaarkii loogu talagalay jubbaland haddii ay maaragtay bad tahayna dekeddii baan haysannaa sida hadda tan ay u soo degtay oo kale noola keeno haddii garoon ay noqotana garoommadii ay yaallaan noogu keeno laakiin in xamar la geeyo oo mar labaad haddana qarash iyo dhibaato lagu raxeeyo dhibaato adag bay nagu tahay marka waxaan codsanaynaa in macaawinada loogu talagalay dowladda jubbaland